Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa maanta waxa ay la wareegtay gaadiid nooca gurmadka degdega ah kuwaas oo ka kooban ambalaas iyo sidoo kale gaadiid dab-damis ah waxaana ugu deeqay Bangiga Adduunka isagoo u soo marsiiyey mashruuca SCRB Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA Maxamuud Macalin Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey gaadiidka la soo gaarsiiyey isagoo sidoo kale sheegay in gaadiidkan loogu adeegi doono shacabka Soomaaliyeed marka ay la kulmaan dhibaatooyinka bini'aadanimo hay-adda maareynta masiibooyinku waxay dalabtay qalab eh, isugu jiro runtii qalabka debdemiska iyo ambalaasyada oo runtii hadda maanta hortiina ka muuqdo kaasoo runtii eh, eh, hay-addu ku guulaysatay inay qaybka qaybtii ugu horreysay ay maanta soo dejiso waxaa u dalban hay-adda qalabo kaleentood oo sidii qalabkii cunnada lagu qaadi lahaa iyo waxaasoo dhan waxaan markii runtii ku faraxsannahay inaa maantana soo gaartay qalabkan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celsho wall bankiga iyo wasaaradda arrimaha guud wasaaradda maaliyadda iyo mashruuca s c r b oo runtii markaan nimiday aan hawshan ka codsannay ee annagoo u marayno wasaaradda inay qalabkaa noola keeno waxaa maanta hortiina ka muuqdo qalab diyaarsan waxaa diyaarsan dadkii ku shaqay lahaa waxaa diyaarsan dadkii koordineed gari lahaa waxaa ogtihin markii dhibaata dhacdo isku dhexyaaca dhaco maanta waxay xaruntan diyaar u tahay ay wax walba diyaar u tahay haddii dabku kacana inay dabka damiso waa ogtihin qarax markuu dhaca hatee daba wataa oo dadku gubayaa waxaa diyaar ah dadkii ka shaqay lahaa oo gurmadka isla markii filin lahaa oo dhaawaca duubi lahaa oo dhaawaca qaadi lahaa qaarkood dadka dhaawaca ahi sidaan u qaadi lahaa xatee maanan aqaanin tababarkii iyo xilliyadii labadii sano lasoo dhaafa aan soo qaadanay wuxuuna baray dhibka ugu daran oo nagu dhacaahi dadka naga dhinta waxaa ka dareeday dadka dacdayrada nooga dhinto maanta arrintaas waa laga tegey waxaan runtii ugu baaqayaa hay-adaha dowladda iyo kuwa brivatka intuba inay markii xaalad ilaahay nooma keeno laakiin markay xaaladu jirtaahi ay xaruntan la soo xiriiraan si ay mataqaanaa wax walba ay u noqdaan wixii loogu talagalay aad iyo aada u mahadsantihiin